ambare warsame shire oo aanu gaadhi wada saarnayn mataankaygii saaxiibkay xalay kowdii oo waxdhiman markay ahayd ayaa gaadhigii aanu wadanay labada iyada quri waxaa daad nagu qaaday dooxada dacar buruq sida hore loogu maqlay gaadhiga wuu isrogay xagga kale aanu uga baxnay dushayduu ka qaatay wakhtigaa dhammaaday aniguna afar saac baan ku jiray ma garanayo waxaan ku hadlo saaxiibkaybaa dhintay ma garanayo waxaan ku aamuso saaxiibkaybaa dhintay dadka reer somalilan ee daafaha adduunka jooga waxaan uga tacsidanaya suldaan xasan barre warsame shire sidoo kalena suldaan siciidi yuusuf ducaale isagoo mar labaad ka hadlayo wakhtigii ay ugu dambaysay suldaan xasan barre warsame oo ay isku baabuur saaraayeen oo uu qaaday daadku islamarkaana iyo sida uu u geeriyooday labadaba waxa uu mar labaad yidhi xaalad adag bay ahayd markii ugu dambaysay gacantaa bidix baan ku qabtay ta kelena waxaan ku haystay shakalka taayirka haya ayaan ku haystay tanna taasaan ku haystay qacaayadana waxaan ku hayay adimada oo adkaysanayay mawjada iyo mawjaduna waana garaacaysay markaa wuu iga faramarooriye wuu iga baxsaday ilbiriqsigiisa halkaas ay igu dambaysay markii anigu aan soo baxay afartii iyo barhkii ee lay qaaday ee dharkii layga bedelay ee ayaan markaa baaridoon tegey markaan afar kilomitr socday waan socon waayey halkaasaan halkaasaan ku socon waayey dhulku waa dhagax dhulku waa bohoro waa dhul adag kuwaa dooxaan la mari karin kadib baa la helay oo meydkiisa laga helay wuxuu geeyey ilaa shan iyo soddon kilomitr ayuu meydka geeyey meydkiina waa ka hargeysay iminka yaale jinaasadii saasay igu dambaysay ilbiriqsigiisa iyo gacantaydaas uu gacantaa ku haysto midig